galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a waxaa dalka koonfur africa weli sii badanaya dilka loo geysanayo ajaaniibta ay ka midka yihiin soomaalida bishan gudaheed ayaa la sheegay inay dhinteen dad badan oo soomaali ah dilalkan sii kordhaya ayaa ka wareysanay safiirka soomaaliya ee dalka koonfur africa jamaal maxamed barow maxamed cabdi sandheere oo v o a ka tirsan ayaa kula xidhiiray khadka telefoonka ee muqdisho waxaana ugu horreyn uu weydiiyey waxa uu ku micnayn lahaa bartilmaameedsiga dadka soomaalida loo geysanayo sababaha keeno ajanabi naceebka ee koonfur africa inta badan ka jiro ma aha wax soomaali kaliya u gaar aho waxawaaye waxaa lagu sameeyaa ajaanibtoo dhan gaar ahaan dadka ka socda wadamada africa dhowr sababood ayaa keena sababta ugu horeysa waxa waaye horta shaqo la-aanta oo dadka sowda afrikaanka dadka madowga ah oo aada u sareyso taasi waa kow ay ka tahay tan labaad waxa waaye inta badan waxay rabaan inay culeys ku saaraan dawladoodii wax ay ka rabaan in dawladda ay u samayso oo ay ka waaysan yihiin ayay waxay culeys ku saarayaan dawladda markaas dadka ajaanibta ayay culeys saarayaan tan saddexaad waxa waaye dadka ajaanibta ah meesha tageen gaar ahaan soomaalida iyo etoobiyaanka waa dad aada u firfircoono oo ku firfircoon ganacsiga waxyaabahaasi oo isbiirsaday ayaa keena tan ugu dambeysa waxa waaye numberka ama tirada meesha joogaan oo dadka qaxootiga ah ama so galootiga ah ayaa aada u tiro badan masalan tusaale haddaan kugu soo qaato waxaana aada ugu badan yihiin dhinaca wadamadan koonfur koonfur africa sida zimbabwiyaanka iyo marka zimbabwiya keliya ayaa waxaa kaka jooga saddex milyan oo qaxooti ayaa meesha ka joogaan horta sababahaasaa keena wa garta tan kale tan kale waa wixii ka dambeeyey shan iyo to laba kun iyo shan iyo tobankii soomaalida marka dilka soomaalida waxaan sameynay qaab lagu yareyn karo qaabkaasi markii la raacay hadda sanadba ma sanad kadambe tirkookna uu kusoo diri doonaa isagoo qoraal ah haddii oo aan aan aan safaaradda la hadlo marka uu kusoo diri doonaa marka waxaan sameynay kow inay soomaalida iska warqabaan labo inay meelaha fog fog oo baadiyaha aan la gaari karin ay iska yareeyaan ganacsigiisa ay iska yareeyaan inay security-ga ama booliska markaas xiriir ay la lahaadaan taas marka waxay keentay inay aada usoo yaraato marka haddaan ku weydiiyo mudane kaaga hadlo
haddaan ku weydiiyo dadaaladan aad ii sheegtay inaad samaysay inaad isku daysa inaad ku yaraysaan dadka laga yaabo in lagu dilo maaragtay rabshadaha ka jira dawladda ama dawladaha hoose ee magaalooyinka ay dadku degan yihiin iyo hadday noqoto maadaama idinka safaaraday tihiin dawladda koonfur africa ma idinkala shaqeeyaanoo wax su-aal aada u wanaagsan waay su-aal aada u wanaagsan horta waxaan sameynay laba tallaabo ayaan qaadnay tallaabo waxa waaye culeys saarid oo safaaradaha afrikaanka o dhana waxay sameeyeen midnimo waxa la dhaho solidarity hadda shalay shalay waxaa la abaawulay safaaradahii dhana la abaawulay oo safaarada soomaalia ku jirta oo afrikaanka ah waxaa toos lala kulmay wasiirka arrimaha gudaha oo arrimaha su-aala laga weydiinaya afar saacadood shir socday wuxuu ka bixiyey raaligelin uu ka bixiyey wuxuu sameeyey inuu diyaariyeen maxaa la dhahay qaabkii looga hortegi lahaa waxaa isla shalay ilaa daraar la qabtay boqol inka badanaa la qabtay dadkii waxaas abaabulaayeen ah tan kale haddana waxaan kale si gaara aniga waxaan ka tirsannahay jaamacadda carabtaan ka tirsannahay taasna waxaan ka nahay gole waxaa jira jaamacadda carabta ayagana waxay sameeyaan markii soomaalida dhibaato soo gaarto culeys bayna la saaraan maxaa dawladda south africa soomaalida gaar safaarada gaar u abaabushay kaas aydana marka culeysas badan waxaa keeneen ina hadda la sameeyey xafiiska soomaaliya jiska canada ama xafiiska soomaalida qaabilsan in la geliyo standby la geliyo mar kasta oo wax dhacaan in lala xiriiro oo talaabo ay ay qaadayaan ay noo sheegaan marka xiriir waxaa naga dhexeeya marka wada shaqeyn oo aan caadi ahayna naga dhexeysa ilaa shalay waan la hadlaayay ilaa shalay waxaan la hadlaayay xafiiska bariga africa iyo xafiiska soomaalida toos u qaabilsan marka hadda waxaana loo sameeyey xafiis toos ah isla markii wax dhacaanba aan kala xiriiri karno wa gartay haddaan ku weydiiy ayaga marka aniga dublanti ahaan safaarad ahaan aniga nooma banaana inaan hay-adaha dawladda south africa inaan toos ula xiriirno aniga waxaan la xiriirnaa xafiiskaasaan la xiriirnaa arrimaha dibadda ah ayagaa marka toos ula xiriirayaan gudbinayaan tallaabooyinkaas hadda qaadnay oo aan ku guuleysanay wa gartay waad ii sheegtay in xogtu ay taallo tirakoobkii dadka ku dhintay ay taallo safaaradda laakiin qiyaas ahaan bal dusha nooga sheegi kartid wallahi hadda qiyaasna ma bixin kara mata wax la dilay inaan inaan toos magacyadii iyo wixii inaan idin soo dirmay qof xafiis dhanaba noo qaabilsan qofaba noo qaabilsan oo xogtaas noo ururiya waan gartay ma jiraan dad soomaaliya oo muujinaya inay doonayaan inay ka noqdaan dalkaas dalka soomaaliya meelihii wallahi maalin kasta maalin kasta way soo galaan aniga safaaradda waxaan gacan ku siinaa dadka aan sharciga haysanin markay noo yimaadaan waxaan siinaa warqad oo dib u laabasha la dhaho oo ayaan usoo sameynaa maalin kasto daily aniga hadda bishii celcelin waxaan soo soo celinaa ilaa toddobaatan qof aan soo celinaa oo ayaga iskood usoo noqonaya oo aan lasoo kasbin rabaan aniga hadda aniga aan wax kula hadlaayo aniga kula hadlaayo khamiisii aan ka imaaday nairobi dayaarta waxay ila saarnaayeen ilaa labaatimeeyo oo south africa kasoo noqdeen oo iskood usoo noqdeen marka safaaradda ayada wixii way ufududaysaa wixii oo tafsiilaad ah laakiin ticketkii kama bixin karto oo awooddaas ma laha laakiin dadka ayaga qaarkood dad oo sabool ah waaye jaaliyadda iska soo ururisa noo timaada dhahda warqadiyaa loo sameeyo safaaradda warqadda waxay usamaysa warqadaas usamaysaa ay intoosay usoo noqdaan daily waa soo noqdaa dadkaas waa jiraan kaasi waxa uu ahaa safiirka soomaaliya ee dalka koonfur africa jamaal maxamed barrow isagoo muqdisho jooga ayuuna khadka telefoonka ugu waramayay waryahaga maxamed cabdi sandheere